munaasabadda abaalmarinta tartanka quraan akhriska ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka degmada balad ee bele barakeysan ramadaan iyo weliba la owaday degmada balad weliba munaasabadda la gabagabay tartanka quraan akhriska ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka degmada balad ku qeybgalay maamulka degmada balad hulmahudiin macalimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale tartanka quraan akhriska ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka degmada balad oo dareeri mudus buwe iyo weliba ardayda kaalmaha hore ku gali tartanka quraan akhriska la guddoonsiiyey abaalmarino shalduun oo lanka tarageliyey unkurehana kuumada guddiyada tartanka quraan akhriska ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka degmada balad ee bele barakeysan ramadaan yana ku hadlay munaasabadda sida aad ogtihiin horeyna looga dhawaajiyo wax lagu tartamo waxa ugu qiimaha badan waa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa waxaa iyadana marka aan fududayn oo cajiib ah ardadii ku tartantay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala in la kala saaro oo dhibca loo kala qoro lana kala reebo oo kuwo kaalin u gudbay iyo kuwo kale loo kala saaro arrin fudud ma aha waa arrin dhinacyo badan markii laga fiiriyo aada mas-uuliyad u ah waayo in ummadda la dulmiyana lama rabo meeshuna dadkii oo dhan in lagu soo xareeyo lama rabo oo dad baa la rabaa inay kaalimo galaan oo wax loo qoondeeyey sidaa daraaddeed marka guddiga waxaad ogtihiin saddex xubnood ayuu ka koobnaa aniga oo ah maxamed xasan isaaq sheekh mukhtaar iyo sheekh ismaaciil ood wada taqaanaan oo ah sheekhii qaryada walaalayaal inta badan musaabaqooyinka ama guddiga iyo lejnada ugu yaraan saddexdaas ayaa laga dhigaa sababkuna waxaa weeye nin walba dhibcuu qori doonaa hadhowna guddiga waxaa la rabaa in la helo garsoor laba nin hadday qaaddo imtixaanka waxaa laga yaabaa ninkaana saddex dhibcood inuu qoro kanna afar uu qoro maxaa loo baahan yaha markaas garsoor la isugu imaado oo saddexaad meeshaan wixii wixii lagu farxa wixii ugu fiicnaay ayaananu kaga soo jeediyey aada iyo aada ayaan ugu faraxnay qur-aanka kariimka ninkii thuluth laga siiyaa layidhi nubuwadda thuluthka yaro uu dhaxalu helay sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabeelle iyo guddoomiyaha maamulka degmada balad qaasim ali nuur yaran dhinishow ku hadali waa munaasabad qiimo badan waxaan alla ugu mahad celinaynaa culimmadii iyo waalidiintii ka soo shaqeeyey ma fududa in arday ku tartamaysa kelimaadka ilaahay la soo diyaariyo la tartan siiyo la ijaaso la siiyo broseskaas waa wax maskax iyo juhdi iyo damiir badan iyo dadaal lagu soo bixiyey waxaan bogaadinayaa dhammaan reer balcad oo noqotay degmadii haddii laga soo tago caasimadii hirshabeelle arrintan dhabarka u dhigtay waxaan rajaynayaa insha allah in lagu dayo doono degmooyinka kalena waa wada guulaysanay marba haddii aan gaarna inaan ku tartanno kitaabka ilaahay qolka eb inaan ku tartanno waan wada guulaysanay ardayda xaqiiqatan qofba qof bay ay ka dhiiran tahay maxaa yeele qofkii soo istaagay ee yidhi soddonka jusee qur-aanka kariimka ku tartama wuu ka duwan yahay dadka kale xaqiiqatan ani hataa wuu iga duwan yahay taasna ardayda waa ugu mahad celinaa kuwa dambana ay dadaalaan si kitaabka ilaahay kor loogu qaado xifdiska qur-aanka oo barta insha allah tartanka qur-aan akhriska ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka degmada balad ee bele barakeysan ramadaan iyo weliba sanadii lamaad maalgeliyahaya guddoomiyaha maamulka degmada balad qaasim al nuur